booliska magaalada laascaanood ee somalilan ayaa ka hadlay tallaabo habeenkii xalay ahayd magaalada lagaga saaray abubakar cawaale kaadiid oo u ololeeya la dagaalanka qaadka haddaba wariyaha v o eda cabdikariim cabdilaahi olol ayaa waraystay taliyaha booliska ee gobolka sool maxamed saleebaan gooni bismillahi raxmaan raxiim dee ninkaas horta waa jiraayo isagoo aan gobolkaba soo gaarin magaalada imaan oo garowa jooga buu yidhi soomaaliyaan tegayaa gobolka sool baan tegayaa hadalla caynkaasi buu sii daayey halkan dee soomaaliya maaha somalilan weeye ninkan haddii uu dee qaadka iyo mukhaadaraadka iyo wax ka hadlo dee cidiba ma diidano haddeer dee kuwa cidibaood yani wanaaguma taqaanee dee siyaasado iyo barnaamijyo kale iyo ololayaal kale iyo dee howleyse waala wax kaloo badan buu watay amar la-aan buu maaragtay magaaladan ku yimid dee ogolaansho dowladda ay yani ogolaatayna kuma imanin markaanu ogaanay inuu yimina waanu amar baanu sina waxaanu ku nihi waad baxaysaa ku noqo meeshii aad ka timi sidaasaa booliisku ku wargeliyeen waxaanu u celinay xaggii uu ka yimi baanu dambayntii ku celin taliya ninkan waxa uu ololeeyaa qaadka oo waxyaabaha uu ka hadla waxaa ka mid a sidii qaadka loola dagaalami lahaa loo joojin lahaa waxyaabaha idinku diideen maxay tahayna haddii uu taa ku egyahay waxba ma ahaateena waxaanu ku diidnay wuxuu leeyahay soomaaliya ayaan tegayaa gobolka sool baan sii marayaan tegayaa halkan waa somalilan weeye soomaaliya ma aha maamul baa ka jira nidaam baa ka jira dowlad baa ka jirta kala dambayn baa ka jirta dee qof kastii inuu si fawdaa isaga yimaado oo barnaamijyadu doono ka dhex fushado oo wuxuu doono kaga dhex hadlo dee xaquma laha waana la ilaalinayaa ta booliisku u xilsaaran yahayoo uu dowladda ugu xilsaaran yahayna waa sidaa intaanu diidnay markaa waa siyaasadaa iyo barnaamijkaa uu ka dhex wado iyo waxyaalaha uu isagu u socdo u gaarkaa weeye taanu diidana taliya la dagaalanka qaadka in lala dagaalamo oo mukhaadaraadka oo kale idinku maxaad ka aaminsantihiinna wixii mukhaadaraada in lala dagaalamo waa la ogolyahay dhibaata maaha mukhaadaraad cidina ku farxi mayso dadka qaadka cunana ma jeclaba kuwa aan cunayna ma jeclaa marka mukhaadaraadka kale warkiisa badaa isagu dee waaba waxaa lala dagaalamaya waxa kale maandooryaha ah ee xashiishad iyo khamri iyo maxaan ku dhahay yani wixii la dee waxa maandooryaha loo yaqaana noocaasa cid waliba way la diriiraysaa cidina ma jeclaysanayso cidina ma rabto laakiin isagu waxa uu socdaa dee waa waxaa kale weeye baraha bulshada waxaa lagu baahiyey muuqaal cawaale uu ka hadlayo isagoo ku sugan hoteelkii uu ka deganaa magaalada laascaanood ka hor arrinkaasoo kale ka hor ma u sheegteen intaan hoteelka loogu tegin
hudheelka dee boliiska ugu tageenoo waxay yidhaahdeen hudheelka iskaga bax waad noqonaysaa meesha lagu wargelaya waa hudheelka weeye hudheelka marka boliiska ay ka soo kaxeeyeenna meeshii laga baxayey baa la geeyey kontaroolka laga baxayo halkaasaa gaariga laga saaray ma ogeydeen inuu barnaamijka ololaha qaadiid magaalada ka samayn doono maadaama uu iskuullada iyo goobaha booqanayo arrinkaasi hore ma idinkala hadlayna isagu cidna lala soo xidhiirina facebook uu ku qoray inuu magaala inuu soomaaliya tegayo gobol ahaan gobolka maxaan ku dhahay sool tegayo dee facebookyadu ku qoray ee cid mas-uulaya ciduu la soo xidhiidhay iyo ciduu ogolaasho weydiisay dee midna ma jirin taliya abubakar cawaal qaadiid miyaad u haysan cadaymo aad leedihiin siyaasad buu ku jiray oo ololo qaadiid uma iman magaalada laascanood wuxuu u yimi waxay de waa kan afkiisi baa ka cadaynaya soomaaliya tegaya waa kan calaamadiisii waxay sii wata barnaamijku uu tegaya waa kan oon cidna ogolaansho weydiisan isagoo og ee qofku wax xaqiiqda hadduu iska indha tiro dee waa la fahmi karayaa meesha nidaam baa ka jira dowlad baa ka jirta kala dambeyn baa ka jirta ogolaasho cidna kama haysanin wuxuu yimi marka waxay ahayd dee wax uun khalkhal amniga gelinaya wax siyaasado kale abuu xambaarsanaa marka dee waxaa lagu caddaynaya afkiisii baaba ka cadeeya wuui soomaaliyaa tegaya gobolka sool baan tegi doonaa saaka markaa u saareen wuxuu yidhi dal soomaaliyeed baa layga kaxeeyo dal soomaaliyeed baa laii celiyey dee marka inuu siyaasado kale ogaana taasaaba dee afkiisii ka cadaynaysaa mukhaadaraad iyo wixii hadda dadka dhibaataynaya cidina ma diidana laakiin waxaanu diidanahay dee siyaasadaha kale maanta aan dadka dani ugu jirin kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska gobolka sool ee somalilan maxamed saleebaan gooni oo u waramayey wariyaha v o eda cabdikariim olol dhinaca kalena waxaa tallaabadan aan ka waraysannay abuukar cawaale qaadiid oo iska fogeeyey eedeynta uga timid dhinaca somalilan waxaana isagoo jooga magaalada garowe uu u waramay wariyahayaga nuux muuse berjeeb
xalay xilli dambe oo kowdii habeennimo ku dhow ayaa laygu soo weeraray hoteelkii aan ka deganaa magaalada laascaanood waxaan caddaynayaa kulankan waxaa abaabulay mu-asasada karam oo ah hay-ad ilaa iyo boorama ka shaqaysa macaluumada iyo dadka aqoon-yahanka keenta wax la ogsoon yahay oo nidaamka la mariyay ahayd mas-uuliyiinta taliyaha qeybta iyo barasabka waa la ogeysiiyey xalay habeen markii waxa isla bedelay oo saska dhaliyey iyo dadkii hoteelka deganaa iyo magaalada dhan inay ku dhaliyaan ma garan karo
marka kulanka aad magaalada ku qaban lahayd muxuu ku saabsanaa ayaana ka soo qaybgeli lahaa kulanka waxaan u ballansanayn laba secondary school oo magaalada ku taalla masjidka jaamaca oo maalinka jimcaha ah iyo jaamacadda magaalada laascaanood kulanku wuxuu ahaa oo looga hadlayay mawduuciisa nin qaad cuni jiray oo ka sheekaynaya jabkiisa oo dhallinyarada reer laascaanood uga digaya khatarta uu leeyahay isticmaalka qaadku intaas unbuu ahaa wax siyaasada kuma jirin wax kale kuma jirin dee waana intii laygu yaqaanan gobol walba iyo meel walba ka samaynayey dee laascaanoodna waxay ka mid tahay dadkaas walaalaha soomaaliyeed gogol iyo sharaf baana la iigu soo casuumay waxaana hoosta ka xariiqayaa shacabka reer laascaanood arrintan wax shaqa oo ay ku lahaayeen may jirin ilaa iyo hadda maamulka iyo saraakiisha amniga booliiska gobolka waxay ku adkaysanayaan inaan lagu soo wargelin oo aan loo sheegin barnaamijka u timid adiga ka hor inta aadan soo gaarinna baraha bulshada hadalla ay dhibsadeen aada ku soo qortayo anugu somalilan amuuraheeda siyaasi ahaan ma galo waxaan iska ilaaliyaa siyaasadoo dhan inaan ka fogaado nin arrimaha bulshada ka shaqeeyaanahay waxa ay dhibsadeen oo nimankani shakhsiyan dhibsadeen ma garanayo laakiin warqad ka soo baxday somalilan oo la leeyahay abuukar cawaale ma soo geli karo somalilan ma arag arrin mu'asasad khayri ah ay abaabushay ahayd oo ofishal ah oo loo sheegay kalsooni baan ku joogay dee munkur la reebayo tacaawanu calaa beri wataqwa inay iigu tagaan baan filayay nimanka mas-uuliyiinta oo ku dhaartay xilka inay jaa'ifo iyo lahaano geystaan qof islaam ah markii hurda oo munku reebaya magacooda ayay ku tahay astaan madow oo ku taalla taliyaha booliiska kale v o yada la hadlay wuxuu sheegay inaysan diidanayn in qaadka dadka laga wacyigeliyo laakiin waxay leeyihiin abuukar qaadka keliya ma ahan arrimo kaluu gala olole sidoo kale waxay xataa kugu eedeynayeen in calanka soomaaliya aa wadatayo magaalada laascaanu la tagtay waa been waxba kama jiraan calanka soomaaliyeed waa calanka soomaaliyeed laakiin anigu cambayner baan ahay siyaasad kuma jirin calan ma wadan ololo kale aan ku jiray ma jirin waxaan meesha u imid qaadiid maxaaba laygu eedeeya maxaaba laysla gaaraaba intii saacadihii aan joogay galabnimadii waxaan soo bandhigaya taariikhda iyo cagaarka iyo fardaha iyo iyo gobolka quruxdiisa dhowr muuqaal oo aan soo dhigay way jiraan laakiin wax calan iyo siyaasad iyo waa hadal meel loo gala waayey mas-uuliyiintaasi waxay u gafeen runtii oo ay ay ay runtii ayaandarra ah dhallinyaradii sugaysay saaka inay fariinta ololaha maqasho waana ka xumahay runtii in marmarsiyo jilicsan oo raqiisa lala yimaado noocan oo kalea abukar in magaaladii xalay saqdhex lagaa soo saaro oo ka soo baxday barnaamijkaagii baaqday sidee u aragtaa waan ka xumaaya waxaa weliba aad ii xanuujinaya dhallinyaradii kun iyo shantii boqoloon saaka la hadli lahaa oo sii diyaarsatay gabayo iyo suugaan iyo ay arrintan ku taageerayeen waxaan aad uga xumahay dhallinyaradii ardaydii saaka sugaysay ololaha fariinta qaadiid inay maqlaan insha allah waa ayaan darro weyn raggii mas-uuliyiintahayd oo ahayd iyagu inay wacyigeliyaan inay diidaan oo ay leeyihiin dhallinyarada carruurta reer laascaanood looma sheegi karo khatarta uu qaadku leeyahay waa ayaan darro weyn xal markaa baraha bulshadao kale lifeka soo noqotay maisdhihi kartaa arrinta way sii fogeysay oo ay booliiska doonayeen inay kula hadlaanoo barnaamijkaada ka dhaadhicisay anigu xalayto cidna hanjabaad kumaan hayn nidaam baa ka jira somalilan hotel waxaa lagu soo jebiya oo lagu soo galaa warqad maxkamadeed markay tahay wax deg deg ah oo xaalad la rabo in hadeer la qabto haddii kale isbeddel dhici karo ama anigu aan naftayda halis ugu jiro ama aan cid kale halis gelinayo ma aysan jirin amar saas oo noocaasa booliiska nidaamka u degan sharciga somalilan haddii la fiiriyo waa inay waxaa ku fillayd receptionka ama xafiiska hoose warqad ii dhigaan oo dhahaan booliiska ku raba saacaddaa simow haddaan diidi lahaa markaas anaa dembiila noqon lahaa laakiin in la soo jabsado qof islaam oo hurdo waa waa terrorizing waa dhaqan aan fiicnayn wey
bulshadii iyo qaybihii ku casuumo ah sheegtay markii arrintaani aad- ay dhacday oo ay kula soo xiriireen ama aada la xiriirtay maxay ka yidhaahdeen aad bay arrinta uga caroodeen mu'asasada keliya maaha shacabka magaalada oo dhan baa ka carooday weligey intaan ololahan ku jiray inta aan fariin reelaas caanood ka helay weligey soomaali weyn oo dhan kama helin dibadda iyo gudahaba aad baa looga falceliyey Eh, waxaa la bilaabayaa gabayo En ololuhuna saan kuma tegin wiigan gudihiisa waxaan ka taagi doonaa magaalada laascaanood tabeelayaal ka digaya khatarta uu qaadku leeyahay dee o- barasaabku tabeelahana inta fuulo ha jexjeexo ha dhaho En waa arrin kalea loola dalin leeyahay kaasi waxa uu ahaa abuukar cawaale qaadiid oo u waramayey wariyaha v o a nuux muuse birjeeb halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington